فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wanaagsan soo dhowaada dhegaystayaal ramadaan mubaarak qodobadaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah abwaantaakow macalin ciise oo bogaadiyey dagaallo ay kontumeeyo dhimasho dhaawac ku noqdeen oo ka dhacay shabeellaha dhexe imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waa kan cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamadii yuhuudda ayaa marinka khaze ka geystay weeraro kala duwan oo soobay khasaare nafeeda wararkii naga soo gaaraya marinka khaze ayaa ku warmaya in ciidamadii yuhuudda ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo milatari iyagoo iminka weerar asaasina ay ka geysteen marinka khaze ay ku shahiideen laba ruux oo falastiiniyiin ah sidoo kale diyaaradaha nooca qumatiga u kaca ee ciidamada yuhuudda gantaal ay ku soo tuureen magaalada khanyunis ayaa lagu waramayaa inay ku dhaawacmeen saddex ruux oo shacab riid ah kana mid ah dadka ku dhaqan magaalada tani markii uu dhaqangalay heshiiska xabad joojinta marinka khaza sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ilaa iyo iminka waxay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen boqol toban iyo lix ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaarsiiyeen boqol hal ruux oo kale wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inuu idlaaday heshiiska xabad joojinta wejigiisa koobaad iyadoo si aada looga walaacsan yahay waxa xigi doonaa maadaamaan si dhammaystiran loo wada gaarin heshiiska wejigiisa labaada waxaa loogu yeedha midooda yurub ayaa ka hadlay bahdilkii israeliska ku qabsaday aqalka cad waxaa kulan deg deg ah oo arrinkaasi looga soo horjeedo yeeshay madaxda siyaasiyiinta arrimaha dibadda midooda yurub madaxa siyaasiyiinta arrimaha dibadda ee midooda yurub haweenida lagu magacaabo kaaja kalas ayaa waxay si aada uga soo horjeesatay falkaan wanaagsaneyn ee uu trump kula dhaqaaqay dhigiisa ukrain waxayna carabka ku adkaysay in arrintan uu sameeyey ay tahay mid iyaga qudhowda ku soo socotaa waxayna ku baaqday in hadda loo baahan yahay hogaamiye cusub yukrain waa yurub waana garab taagannahay kor ayaana u qaadi doonaa taageerada aan siinayna mar walba wayna sii wadi doonaan inay la dagaalamaan gardarada ayay tidhi haweeneydan oo u muuqata mid weerar afkaa ku qaadaysa madaxweynaha maraykanka donald trump weerar loo adeegsaday toorre ayaa ka dhacay dhulka yuhuud xooga ku haysato ee falastiin dhulka ay yuhuudda xooga ku haysato ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday toorray oo sababay khasaare kala duwan oo gaaray yuhuudda xaqiidiinta ah warbaahinta saynada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khasaaraha rasmiga ee weerarka ka dhashay wargeeska israa'iil hayom ayaa sheegay in afar qof ay ku dhaawacmeen weerarkan toorreyda ah halkii idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuuddan ee sheegtay in lix qofood ay ku dhaawacmeen weerarkan toorreyda oo ka dhacay bostajada baskii u dhow suuqa laga dukaamaystay xayfa booliiska yuhuudda iyaguna waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ay ku sameynayaan weerarkani ugu dambayntii dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar gaari jirsinna oo ka dhacay dalka jarmalka wararkii naga soo gaaraya dalka jarmalka ee qaaradda yurub ayaa tibaaxaya in weerar gaari jirsinna uu maanta ka dhacay dalkaasi kaasoo sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira booliiska dalkaasi ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay tiro kalena ay dhaawacyo halisaa soo gaareen kadib markii ruux uu gaari jirsiiyey dad ku sugnaa magaalada muhaayim ee koonfur galbeed dalkaasi waxaan xaqiijinay in gaariga uu dhex jiray dad badan oo ku sugnaa muhaayim hal qofna uu ku dhintay ayuu yidhi afayan u hadlay booliiska jarmalka isagoo intaa ku daray in howlgal baaritaanna uu socdo kadib dhacdadan ilaa iminkan ay soo xidhin hal ruux oo keliya ah wararkii caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم sidaad wararka ku maqlayseen khasaaro culus ayaa dowladda federaalka ku gaaray gobolka shabeellaha dhexe dagaaladii ka dhacay maanta abwaantaako macalin ciise ayaa aragtidiisa ka dhiibtay dagaaladan in abwantaku macalin ciise soo dhowow sidee u aragtaa dagaaladii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن marka uga horeysa ilaah baan mahad celinayaa subxaanahu wa tacaalaa oona ahaysiiyey oona maamuusay oo bili-aadan naga dhigay haddana muslim naga dhigay na nacsiiyey kufri iyo dhaqankiisa na nacsiiyey ee, islaamkana aad iyo aad noo jeclaysiiyey Een, haddaan soo laabto su-aashaadii ee, maanta soomaaliya cadowga ilaahay oo ka dagaalamaya waa cadow allah ilaahaa noo sheegay inay cadow yihiin asigaa noo sheegay ununkuna waa aqbashannahay Een, ilaah baa waxaa naga dhiga umad la xisaabtanta marka cadowgaas oo galaaskiisa biyo karkara uga shubto Een, si uu hadda u kabado hunguryada ayuu mataqaanaa u kala saraan marka ee, soomaaliya cadowga faraw ku hayaa mujaahidiinta ilaahay ka amar qadatana faray ku haysaa marka waxaa weeye dagaalka ka dhacaya soomaaliya maanta khaasatan hadda maanta kii ugu dambeeyey shabeellaha dhexe kasii dhacayay Een, waa murtadiin soo xadgudubtay oo ilaahay diinkiisa ku xadgudubtay iyo muslimiinta ilaahay ka amar qaadata ku xadgudbeen jawaab oo ishaagi aad iyo aad wadnaa u kala dilaacsana waa la siiyey ilaahay baana uga mahad celinayaa waa niman gumaysi kalkaal ah mu'miniinta labada gacmood inay ka duubaan doonaya gumaysiguna mataqaanaa saasuu madaxa uga dilo laakiin allaa diiday mujaahidiinta ka amar qaatay saa ayuu kuna diidan oo amarka alla qaatay marka damac kasta iyo hawo kasta oo soo gala iyo hanqaltaag kasta oo soo gala inay nuurka alla dimiyaan umana suurogelin weligoor haddana u suurogeli maayo ilaa inay iyaku afgembi u dhacaane ijaagada la- xabad looga dhifta maahane
waa tahay een, intaad kala socotay dagaalada qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ka waran marka een, ciidamada dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayeen dadka shacabka ah
Een, nimankaas oo dadku ay dhahaan dowladda ay ku sheegaan anigu waxaan u aqaanaa gumaysi kalkaal alla ka furtay shaydaanna faraqa ku xirtay weliba dadka muslimiinta nacaybkoosu ku fogaaday xasan gurguurtaa uga horeeyo murtadkaas oo falka xun leh oo dhaqanka xun leh waxyaabaha mataqaana laga ñaqanyaqsada ku dhaqmaayo waxaan leeyahay marka dadkaasi waxa ay sheegaan lama dhegeysto ilaah baa noo sheegana waxaan beenahayn baa idinku kalaamin bay been oon afka hore ka soo baxo waxay waxbaan qabsanay waxbaan yeelnay ma haasaan ka dhacnay warunka waxaysanay ileen waxay haystaan male waxay alla ka dhigteen oo ilaahay sokadiisa ay caabudaanna waxaa waaye daroonta xumo hawadaas biibiibaysa nin iyagoo intaasoo huba wateelka ku socda ayaga afka ciidda u daray inta ilaahay ka amar qaatana mataqaanaa cirkaas da- madfac diyaaradka soo ridays ee dhulka xaggiisa soo ridays dhegay jalag u sii maayaan wuxuu yidhi shaacirkii libaax shaari bale oo shan saac shuur hergelaya shimbiruhu haddii ayu arkaan shul ummadda ayan isna sheekadoodaba dhegos- dhega- isna sheekadoodaba dhegaha shaquma siiya marka mujaahidiinta ilaahay xafidee waxaadba moodaaba diyaaradaha cirka dowr ka yarayso wallahi inay maqlaanba ma mudid kor xataa u fiirmaaxa may ka hadlaysa xataa ma fiirahayaan waa tahay een, dhibaatooyinka dadka shacabka ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka hal ilaw maxaad ka xasuustaa adiga nimaa la yidhi waa lagu habaaraan u malaynaya hooyadaa ku habaarta asagoo yidhi midaaba howlkaa leh hooygu qacdhibi jirta habaarkee maxay sameeyaan karaanoy kale galaanbo inay gabar muslimada oo maxaajabada kufsadaan inay mataqaanaa ishaaga isbaaranya dhigtaan iyo ummadda ka fiiqdaan wixii korka hore jeebka hore lacag ku jira amba dharka wanaagsan iyo xiraan ka siibtaan ishaaga waxay biliqeestaan iyo bajidka u taagan yihiin bobirke waa qaadalo dariiq waa kuwii qoobka in la salbi jiray waa najaaso isu timid waayey dad muslim ahaa dhalay oo gadaal waa ka fiican yihiin laakiin waa dad hallaabay oo hallaabo hallaabay oo gaalnimo qaatay islaamnimana ka minguuray marka ummadda waaba baabi'iyaanba guri beled ma yimaadin la hadday yimaadin lameeriga fiiqaayaan dharka weranoo la dhaqay qaadanayaan waxay qaadanayaan daasadahay qaadanayaan waxba ma dhaafayaanba waa dad carabka iyo ilkaa ku cunta maayo wax ay inka waxaan cunanay cunaan bis waxba ayukaan cun egaa cuna laakiin rag la xisaabtama ayaa ilaahay ka keena mataqaanaa ummadda kasoo dhex saaray oo hadday maqlaanba ay isku darayaan isheege kaadida iyo saxarada isku darayaan marka meelaan loo deliishanayo nabiga waa ka yidhi alayhi salaatu wasalaam bil meel loo socdo hadday ugu maqlaan gaaladu aad iyo aad ay mataqaanahay u gariirayaan marka wa- diintuna waa diinti Ee, na- waxaad na dayashaa noogu sugnaatay ilaa haddana ogdayna alayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah ee ilaahay u gargaaray ee mujaahidiinta ah ayaa mataqaanaa duca reer dagalaal rog- lagala rogaa maalka reer dagalaal rogaa dadka muslimiinta waa gudmaynayaan haba yaraatee dadka hadda say soo dhoweeyaan kaala arag gobolada laga dagaalamayo dadkii muslimiinta ah banaankay rogaan banaanka asaa maanta caawa guriga lagala baxa hadday idin soo dhuuntaan ilaa waxay leeyihin maxaad u taageertay islaamka maxaa mujaahidiinta u taageertay maxaad bii ugu geysay maxaad u tilmaantay dariiqay soo marayaan maxaad mataqaanaa wax ula qabatay ayaa lagu haystaa haddana marka iyagana waxaan ugu baaqayaa een la noolaamaa naftaan allah iska lehe idinkoo quluubta muslimiinta kala jira ugu yaraan ducadana daldalaya haddaad xoola haysateenna xoolihiinna ariga inta soo qabta shan shan gasadan ka soo qabateen labalaba dibed waa la kala deeqsisan yahay qaasanta dadka shabeelle dhexdhexa joogo mataqaanaa isheege sadaqada bannaanka la rogi jiray oo lagu ammaano soomaalidu ku ammaantow xoolihiinna waa abaaruba idinka dilaysaa dawaca way idinka dilaysaa cudur kaloo agmar kaloo iska yimid oo idinka dilaya xoolihiinna jihaadka kula baxa arigiinna gasada ku jira kii boqolina feestayow waxaad hore geysataa iska leedahay waxaan kala abaarno waa dile waana ka dhimanaysa gaalashadana si la yeelaya ma taqaanid maalkiina sadaqaysta jihaadka ku sadaqaysta mujaahidiinta ku sadaqaysta waxaan idinku boorinayaa halka oo imaamku ka qalloocan yahay ee qoranaan sidanin mujaahidiintanaan la jirinow meel cata ku dhumin waxaa la yidhi hasha labada geel jecel dhextaalka hore waraaba ku dila marka waxaan idin leeyahay islaamka qalbiga kala jira gacanta kala jira maalka kala jira ummadda muslimiinta oo soomaliya meel kastay joogaanay mujaahidiinta ilaahay soo diray diinka alla xambaarsan cadowga ka difaacaysa ma ooranaqda garabkooda naqda aakhiraa laydinla soo saaray ayuka haddaadse maanta xasan gurguurte iyo u hiilisaan iyo nin adiga kula dhasha amba ku dhalo nimankaas kursi ku heesta wallaahi billahi taala wal aakhira ku anfacaynin ka joog oo ilaahay islaamkiisa usuun bao sidaas ayukana waa leeyahay waxaan intaas ku dalayaa nimankan waa gumaysi kalkaal waaye waxay ookiyaalo yihiin gumaysi aan dalkana aqoonin dadkana aqoonin laakiin ay ku idinu yeerteen ay bacad celi u noqdeen usuuna gadaashoora mataqaanaa iyo shaaga roga maalna ku bixinaya diinkana aan lagu baabi'inaya waxaan leeyahay nimayaw gumaysigu ma aha geel idiin dhalay nimayaw gumaysigu ma ahan geela dhaqataan gu iyo darintow kuu dhalana gululuc riimaaya galgaldhaarsanaya ee candhadu gudaha soo dhaaftay gaawaha haddii lagu culana gaawaha intii loo culana gaaxda laga maalaganooda markii lagu cabana aad daaca gororayso gabal soo baxnaad fiirsata iyo galab markay joogta geednugayl fiixay iyo geeda lagu waabshay waase gamuun mariid lagu dhaye meelxun kaa galaya sidii aad isaga goyn lahayd yaan la garaweynin waxaan leeyahay niman yahow gubannimada waa loo dhashaa golakataagga geniya laguma soo iibsadaya googo' lacagayd geniyo laguma soo iibsadee googo' lacageed gacalkaaga kuma sii karaya saaxiib gooniya gacantay ilaah uga jirtaa gebi dhammaanteed ciddii oo guddoonsiiyabaa gooni u lahaata gallad aase ii muuqataya guulo faraweynoo gumaysiga hadda u bixi rabaa geerinuu baday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد ee ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan dhageystayaasha muslimiinta meel kastoo joogaan hadduu allah subxaanahu watacaala uu qadaro ee bishan waa bil ramadaan oo ilaahay barakeeyey insha allahu tacaala waxaan dhageystayaasha halkan ugu soo gudbin doonaa talooyin muhiim u ah caafimaadka oo la xiriira caafimaadka iyo soonkan bisha ramadaan si gaar ah dadka xanuunsan ayuu barnaamijkan aad iyo aad u anfici doonaa insha allahu tacaala ee timirta haddaan waxyar aan dul istaagno timirta ayaa faa'iidooyin badan u leh jirka bani aadamka waxyaalo badan ayay jirka u qabataa waxay u soo celisaa jirka enerjigii badnaa ee maalintii oo dhan oo qofka uu soo gubay oo soo isticmaalay ayay deg deg ku soo celisaa wax la mid ah ma lahan waxay soo celisaa dhammaan vitaminadii iyo macdintii waxaa ku jira potassium calcium minerals phosphate dhammaan waa sheyga keli ah qofku uu kaga soo kaban karo ee muddo kooban awooddii iyo tamartii badneyd ee kasoo luntay maalinkii oo soonnaa qofka wax dhibaato ahna uma lahan xaddi badan hadduu ka isticmaalo inuusan marka qofka waxaa loo baahanya biyo badan uusan ku bilaabin afurka biyo tiro badan inuusan cabin inuusan raashin badan ku bilaabin afurka sambuuskii afurkii tirada badna inuusan ku bilaabin inaysan ka qaalib noqonin qofka gaajada iyo haraadkii badnaa uu soo hayay maalinkii oo dhan aysan duufsan waxaa la rabaa hal galaas oo mashaariic ah nooca cuntada dalka laga sameeyey qofka inuu cabo taas oo soo celisa nafaqooyinkii jirkeeni ka baxay muddadii maalinkii u dhan qofka soo soonnaa intaa kadib hal saac kadib wuxuu qaadanayaa qofka cashadii caadiga ahayd ee cuntada uu cunaayo cashada inay isku dheelitirnaato ayaa asal ah taas oo noqon karta xoogaa bariis ah qeyb hilib ah khaasatan hilibka cad ama nooca cad ee malayga iyo digaaga iyo waxyaalaha la midka ah ee caanaha sidoo kale qeyb ka mid ah waxaa laga hela fitamiinada qudaarta kala duwan inuu qofka ku afuro qeyb ka mid ah taasoo aad iyo aad muhiim ugu ah sida ee, khudaarta miraha ee, qeybaheeda kala duwan babayga cambaha ee, qaraha avakaadhaha looska khudaarta cagaaran iyo wixii la mid ah waxaa muhiim ah qofka hadduu helayo khudaarta cagaaran qeyb ka mid a inuu ku afuro waxaa loo baahan yahay afurka raashiinka markii lagu sheegayo qeyb inay badar ahaato qeyb brotiin inay lahaato hilib ay ku jirto qeyb khudaar inay lahaato ay khudaar ku jirto qeyb caano inay lahaato ay brotiinka qeybihii kala duwan ay ku jiraan qeyb b inay ahaato een, qeybna ee, nafaqaadkii kale inay ahaadaan saas inay isugu dhelitirnaa ayaa la rabaa kadib qofka muddo nus saac ah kadib wuu nasanayaa ee, kadib ayuu howlihiisa kale u aadi karaa ee, kadib qofka markaa taraawiix ayuu aadi karaa ee, si uu u helo faa'iidooyin badan oo ku jira taraawiixda waana xigmad rabbaani ah dhanka caafimaadka marka laga eego ee, taraawiixda ee, waxaa ku jira faa'iidooyin fara badan ee, jimicsi ayuu ka helaya qofka marka laga soo tago cibaadada ilaahay uu u cibaadaysanayo wuxuu ka helayaa jimicsi fara badan maanta oo dhan qofka taagnaaday exercise ayuu sameynaya ee, mataqaanaa waxaa ku jira marka sida aan soo sheegnay xigmad rabbaani ah oo jimicsi iyo exercise intaba leh wuxuu soo celinaya dareerihii uu u baahnaa jidhkiisa inuu heli lahaa maalinkii oo dhan ee, xalaqadan ee, halkaas ayaan ku ekeynaynaa qaybaha dambe iyo ka faa'iidaysi u-an insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad tixanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaana tarjamada duruustan halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا الدرس الأول من دروس تأملاتنا kani waa darsiga koowaad ee qaybta ka ah duruusta ta'amulaadka aan ku samaynayno suuradaha annuur iyo alxujuraad waxaan ku bilaabaynaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وما نريد أن نتأمل فيه في هذه الآية qaybta aan doonaynay inaan aad u dhuuxno waa qaybta ah laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum aayaddan waxay ku soo degtay dhacdadii been abuurka ahayd ee dhacday wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligaasoo ay munaafiqiintu dureen cirdiga nebiga oo ay wax ka sheegeen ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha iyo saxaabiga jaliilka ah ee safwaan binulmucadil radiallaahu canhu waxyiga ayaa go'ay muddo hal bil ah oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuma soo degin wax waxyi ah oo la xidhiidha dhacdadaas madiina ayaa gilgilatay gilgilasho aan horay u soo marin mujrimiintii munaafiqiinta ahaana waxa ay dhex dabaasheen cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo gabadhii uu dhalay abibakar sidiiq radiallaahu canhu xaaladduna aad bay u adkaatay heer xitaa mu'miniintii saadiqiinta ahaa uu hadal ka tegey sidaasoo ay tahayna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum abuubakar ibnulcarabi raximahullah wuxuu leeyahay xaqiiqada shartu waa wixii dhibkooda ka bata waxtarkooda kheyr aan wax shar ah wadaninna waa jannada shar aan wax kheyr ah wadaninna waa jahannama sidaasi darteed imtixaanka ku habsaday owliyada alle waa kheyr maxaa yeelay dhibaatadiisa oo ah xanuunka lagu dareemayo adduunyada waa mid yar halka khayrkiisa oo ah ajirkana uu yahay mid weyn maalinta qiyaamaha alqashiibi raximahullah wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey inaannu qofna ka badbaadaynin mixnada iyo imtixaanka imtixaanka tiirarkiisa ugu xooggan burhaantiisa ugu weyn iyo bayaankiisa ugu cad waa sida uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay oo ah ninka waxaa la imtixaanayaa hadba inta uu iimaankiisu la egyahay wuxuu kaloo yidhi nebiga dadka ugu imtixaanka adag waa ambiyada kadibna waa hadba sida loogu xigo marka walaalayaal waxa ku dhacay mu'miniinta iyo ibtilaa weliba oo ku dhaca waa un khayr taasina waxaa helaya oo keliya qofka mu'minka ee saalixa ah sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasalam tilmaamay markii uu yidhi waxaa la yaab leh arrinka mu'minka dhammaantiisa waa mid khayr ah haddii uu helo wax uu ku farxo wuu ka mahadiyaa waana u khayr haddii ay ku dhacdo dhibaatadana waa uu ku sabraa waana u khayr arrinkaasina qof aan mu'min ahayn ma helo waa mu'minka oo keliya qofka imtixaanka iyo sharta daahir ahaan u muuqata uu khayr u noqonayo wayna dhacdaa in alle uuna imtixaamo oo ay khayr inoo noqoto bal waxaa dhacda in alle uuna saaro waajibaad adag oo uu qofku u malaynaya inay shar tahay laakiin waajibaadkaasi waxaa ku jira khayr weyn oo ay helayaan muslimiinta iyo mu'miniinta waxaana ka mida waajibaadkaas hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum wa casaa an takrahuu shay-an وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون القتال في سبيل الله الجهاد في سبيل الله dagaalka waddada allah iyo jihaadka dadka badankood ee aan fahamsanayn xaqiiqadiisa waxay u malaynayaan inuu yahay shar iyo waxa ay naftu dhibsato mana oga in jihaadka iyo dagaalka ay nolol u tahay diintan iyo ummaddan adduun iyo aakhiraba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ففي الجهاد حياة كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله jihaadku waa nolol sidaba uu yidhi ibnulqayim aljawsiya raximahullah jihaadku wuxuu nolol u yahay ummaddan oo waxay ka guulaysanaysaa cadowgeeda khabrigana waxa uu ugu yahay nolol oo waxay ahaanayaan kuwo nool oo uu alla arsaaqo aakhirana waa u nolol oo waxay gelayaan naciim lagu nagaado oo jannada ah allah idinkii marka jihaadka marnaba shar ma noqdo oo waa kheyr imtixaanka iyo fidnada haleesho muslimiinta marnaba shar oo keliya ma noqdaan waajibka saaran qofka muslimkana waa inuu iltisaamo sharciga oo uu fartoomaa wuxuu alle faray kana reebtoomaa wixii ay alle iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka reebeen dadka oo dhammina waa inay ogaadaan in sabarka uu qofka mu'minka ah ku sabrayo wixii dhibaato ah ee soo gaara uu xiriir la leeyahay caqiidada iimaanka qadarka khayrkiisa iyo shartiisa oo dhammaanteenna waxaan ognahay in qadarka shartiisa iyo khayrkiisa oo la rumeeyo inuu ka mid yahay arkaanta iimaanka dadkuna arrintaasi mansilo kala duwan ayay ka joogaan oo waxaa ka mid ah qof isdhiibaya oo raalli ku noqonaya wax weliba oo ku dhaca kaasina waa qofka iimaanka xooggan leh waxaa sidoo kale ka mid ah qof sidaasi ka hooseeya oo mar kasta uu iimaanku daciifo waxaa daciifaya iimaanka qadarka sidoo kale waa inaan ogaana in imtixaanka ku dhaca qofka muslimka ah ay ku jirto fawaa'id ay ka mid tahay in la kala garto qofka iimaanka uu dhab ka yahay iyo kan beenaalaha ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ففي البلاء تمييز ما بين الصادق والكاذب ibtilaa'aadka waxaa lagu kala soocaa qofka runta sheegaya iyo kan beenaalaha ah waxaa kaloo lagu kala gartaa mu'minka iyo munaafaqa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وأيضا من الفوائد waxaa sidoo kale fawaa'idda ibtilaa'aadka ka mid ah in lasoo muujiyo fiqiga ay leeyihiin addoommaha allah ee saalixiinta ah tusaalayaasha arrinkaasi loo soo qaadan karana waxaa ka mid ah in markii uu geeriyooday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam carabna ridowday dhulgariir aan horay loo aragna uu dhacay waxaa fitnadaasi si adag u hor istaagay abuubakar radiallaahu canhu fadligiisana waxa uu ka soo muuqday sida uu u hor istaagay fitnadaas oo uu ugu aasay halkii ay ka soo bilaabatay khilaafadii abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waxay ahayd laba sano oo keliya wuxuuna sameeyey waxaanay samaynin dad waqti intaasi ka badan helay waxa uu la dagaalamay murtadiinta markii uu fitnadaasi soo afjarayna waxaa bilowday futuuxaadka islaamkana wuxuu u taagay tiir ay dadkii ka dambeeyey kasii ambaqaadeen tusaalayaasha waxaa sidoo kale ka mid a al-imaam axmed radiallaahu canhu iyo kaalintii uu ka qaatay fitnadii khalqulqur'aan allaha u naxariistee hana ka raalli noqdee waxa uu hor istaagay fitnadaas ilaa ay faydantay islaamkuna baaqi noqday qur-aankuna ku baaqi noqday sidii uu ugu soo degay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam heer ay culimmadu yidhaahdeen laba mowqif haddii aanay jiri lahayn wuxuu islaamkuna soo gaari lahaa isagoo aan dhammaystirnayn waa mowqifkii uu ka qaatay abuubakar sidiiq radiallaahu canhu dagaaladii murtadiinta iyo mowqifkii uu qaatay alimaam axmed markii ay dhacday fitnadii khalqulqur'aan sidoo kale waxaa gadaashooda yimid shaykhulislaam ibnu teymiyah raximahullaah kaasoo hor istaagay fitnadii tataarka iyo tabdiilkii ay ku sameeyeen sharciga alle tusaalayaasha la xidhiira dadka uu alla sharfay fadligoodana uu bannaanka soo dhigayna waa ay ka badan yihiin intaan sidoo kale fawaa'idda ay ibtilaa'aadku leeyihiin waxaa ka mid ah in alle uu fadeexaynayo dadka ahlunifaaqa iyo fasaadka ah shartooda fasaadkooda iyo dhibaatadoodana uu caddaynayo oo dhacdadii been abuurashada waxa uu alle bannaanka soo dhigay fadliga ay leeyihiin dadka saalixiinta ah waxa uuna caddeeyey falalka guracan ee mujrimiinta kuwaasoo liidnaanta iyo dhaqanxumada ka gaaray inay wax ka sheegaan gurigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar sidiiq radiallaahu canhu waxaa sidoo kale fawaa'idda ka mid ah inuu alle kala soocay culimmada rabbaaniyiinta ah iyo culimmada xunxun ee raaca hawadooda marka kuwani waa fawaa'id waaweyn dabcanna mala soo wada koobi karo fawaa'idda ee waxaan sheegnay qaar ka mida fawaa'idda haddiise qofku aad ugu fakaro fawaa'idda laga helayo fitan weliba iyo imtixaan kasta oo ku dhaca ummaddan wuxuu helayaa fawaa'id badan oo ay maslaxad iyo khayr ugu jirto dadka muslimiinta ah allah waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu raalli ka yahay oo uu jecel yahay arrimaheennana uu fududeeyo oo uu nagu daro kuwa raalliga ku ah qadaha allah iyo qadarkiisa xaalad weliba
وأن يجعلنا ممن يرضون بقضاء الله وقدره على كل حال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي